malaayiin xujeeye ayaa maanta isugu imanaysa buurta carafaad halkaasi oo ay ku gudanayaan rukni ka mid a arkaanta xajka waxaana sanadkan xajka ka qayb galay kumanaan dad oo soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo haddaba si aanu arrintaasi wax uga ogaano ayuu ibraahim xasan daanduray waxa uu khadka telefoonka goordhoweyd kula xidhiidhay siihayaha qunsuliyadda guud ee soomaaliya ee dalka sacuudiga daahir axmed weheliye isagoo haatan ku sugan buurta carafaad oo uu ka mid yahay muslimiinta xajka gudanaysa labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika laka maxaa iiga sheegi karaysaa jawiga carafaad daahir xaaladda hadda aan ku jirno aan kula hadlayno qof kasta oo muslima oo ahlu tawxiida oo maanta ilaahay u qadaray inay soo xajiso waxa ay wadataa laba go-a oo cadcad waa wuquufu carafa alxaju carafa oo yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam ayaan maanta joognaa saakaa laga soo dhaqaaqay haddii alla kuu idmaayo meesha la yidhaahdo mina awalna minaan joognay habeen iyo maalinaa la joogay sidii sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi ay tahay saakaa laga soo dhaqaaqay oo loo soo jihaystay carafa ayadoo halkaas ilaahay markuu idmo lagu tuugi doono lix sac la gaaro oo u waajibayo wuquufu carafa halkaas ilaahay lagu tuugi doono insha allahu tacaala sifiican ayayna u noogu socotaa wax dhibaato ah oo xujayada soomaaliyeed gaarana ma jiraan mii sheegi karaysaa tirada xujaajada soomaalida ilaa hadda halkaa jooga tirada soomaalida soo xajisay sanadkan waa toddoba kun afar boqol iyo afartan iyo afar ayaa soo xajisay alxamdulilah kulligoodna waa soo nabad galeen ilaa saddex qofood oo laga celiyey eraboorka maahine waxaa soo xajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud ayaa isigana soo xajiyey taasoo iyadana istiqbaalka loo sameeyey aad iyo aad annaga noo qanciyey diblomaasiyadda sacuudi carabiya oo aad loo faraxgeliyey qaabka ay ugu diyaargaroobeen ama ay usoo dhoweeyeen aye marka hadda waa socotaan
hadda waa soconaa carafaan u soconaa waa galnaa xuduudda carafana waa galnaa hadda alxamdulilah haye marka marka aad xareerahaada iyo gadaaliya aad fiiriso bal jawiga io cabir maxaa arkaysaa
wallaahi jawiga ma wax la qiyaasi kara maaha adiga dhan waxa waaye waa ilaahay ku mahadi wax kaloo la sheeg lama yaqaano khalqun min khalqi illah ayaa isu yimid kulligood wada wata laba goocadcad kulligood rajaynaya makfiro iyo raxmo iyo raax in ilaahay siiyo khaasatan soomaaliya waxaan rajaynaynaa in ilaahay matar khayr qaba iyo caafiya caafimaad iyo caynu-raxma ilaahay siiyo cudurka iyo colaada iyo xumida ilaahay naga rafciyo saasaan ilaahay ka rajaynaynaa dad naafaha ayaa jira oo xajinaya maxaa iga sheegi karaysaa dadkaasi iyo guud ahaan xaaladda caafimaad ee xujaayada dad dad naafaha jira dad waayaalaha jira waxaa loo saaray lajnooyin ayaan u saarnay dhallinyaro carruur ah dhallinyaro oo shabaabah oo aad iyo aad u garab gasha oo qofka xaajiga ah ee tabartar daran qaadaysa iyo weynjaro lagu qaadayo marka aad iyo aad soomaalidu isu saacidaan waa wax shayqa keliya oon faaiq uga nahay caalamka in soomaaliyidu ay aad isu taake isu taageeraan waxaad arkaysaa iyagoo shaaha kala goosanaya waxaad arkaysaa xabadda muuska iyagoo kala goosanaya waxaad arkaysaa xabadda tufaax iyagoo muddi ku kala goosanaya soomaalidu waa dad isjecel waa dad aad iyo aad isu dhawra isu ixtiraama markay dibadaha joogaan nabmada kusii jirtaba ilahay waxaan ka rajaynaynaa sida maanta sidan ay mooska ugu kala goosanayaan carafa inay soomaaliya adraafeed oo dhan ay saas oo kale ay noqoto insha allahu tacala ay isu soo hiloobaan waxaad arkaysaa kuwa isku ooyaya oonu is aragzamano waxaad arkaysaa kuwa ilaahina keenay baa mahadle iska ooyaya qaar soomaaliya u duceynaya waddanka u duceynaya alxamdulilah qiiradu waa ziyaada
waa gartay dowladda sacuudi arabiya markaa fiiriso siday ugu diyaargarowday soo dhoweynta xujaydana haddii ay noqon lahayd waddooyinka la maraayo iyo haddii ay noqon lahayd tasiilaadka kale
wallahi waddooyinka la maraayo haddaad arki lahayd daanduray way lahayd halkii dariiq ee sii jeedo sideed gaari ayaa maraysa kan soo jeedana sideed gaari ayaa maraysa shawaaricdu aad ayay uga shaqeyn waa waawen yihiin korontadu waa mutawafir tareen ayaa jira tikida loo goosto oo ciddii heli karta ay tareenka tikida ugoosanaysa kasoo raacayso mino ay ku imaanayso carafaad oo mina hadhow ka carafo ka raacayso ay ku tegayso mashcaro xaraamka iyo mina siihayaha qunsuliyadda guud ee soomaaliya dalka sacuudiga daahir axmed weheliye oo isagoo haatan ku sugan buurta carafo khadka telefoonka ugu warrameeyey ibraahim xasan daanduray